bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dalkaroon mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan ku yeeshay muqdisho iyagoo ka dooda xisaabtirka miisaaniyadii laba kun iyo afar labaatanka guddoomiyaha hay-adda sodmaa oo muqdisho kusoo xiray shir heer qaran ah oo loogu tashanayay jawaab celinta masiibooyinka dalka sarkaal turki ah oo ku eedeysan ku takrifal awood oo dacwadiisa loo gudbiyay xafiiska xirlaalinta ciidamada jubbaland oo gacanta ah ku soo dhigay nin ku eedaysan inuu bireeyey wiliyar warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee bangladesh oo maxkamad xukun ah lagu riday
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay muqdisho iyagoo ka dooday xisaab xirka miisaaniyaddii laba kun iyo afar labaatanka ibraahim guude ayaa warbixintaani muqdisho kasoo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kala fadhigan toddobaad kulankiisa shanaada wadajirka ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow oo uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ajendaha kulanka maanta waxa uu ahaa akhrinta labaad ee xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii labada kun labaatan iyo afar oo horay akhrintii koowaad u soo martay waxaan maalmihii lasoo dhaafay gacanta ku hayey guddiyada maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo shaqo xoogan ka qabtay guddoomiyaha guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorshaynta iskaashiga caalamiga ah iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka xildhibaan cabdi ibraahim warsame qowdhan ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu la wadaagay warbixinta akhrinta labaad ee xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun labaatan iyo afar dhinaca qarshaadka dowladda laba kun labaatan iyo afar wadarta kharashka la bixiyey sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar wuxuu ahaa sagaal boqol iyo shan milyan laba boqol iyo laba sagaash sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddoba doolar taasoo u dhigantaa boqolkiiba siddeetan iyo afar wadarta miisaaniyadda kharashaadka ee sanadka laba kun labaatan iyo afar halka ku-talagalku uu ahaa hal bilyan toddoba boqol sagaashan milyan saddex boqol iyo shan iyo toban todoba boqol sideetan iyo afar doolar oo caddaynaysaa in miisaaniyaddii la sameeyey laba kun labaatan iyo afar aynan iswaafaqsanayn kharashkeeda iyo iyo dakhligeedu waana si sharciga oo miisaaniyadaha adduunka oo dhan loo diyaariyo oo loogu danaynayo in miisaaniyaddu ay hesho kab kharashaadka joogtada ah waxaa la bixiyey shan boqol soddon iyo toddoba milyan laba boqol lixdan iyo sideed boqol soddon iyo toddoba taasoo u dhiganta boqolkiiba koob iyo sagaashan in la bixiyey ku talagalkii intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay xisaab xirka miisaaniyaddii labada kun labaatan iyo afar iyagoo su-aalo ka weydiiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi iimaan cige oo kulanka maanta joogay dhankiisana ka jawaabayay su-aalaha xildhibaanada ay weydiinayeen xisaab xirkan hannaan caalamiya iyo hannaanka ay nafarta miisaaniyadda iyo xeerarka dowl maxaan ku dhahdaa maaliyaddu baa lagu soo diyaariyaa miisaaniyaddaa saldhig u ah qaabka xisaab xidhka loo soo diyaarinayo miisaaniyaddaa ansixisaan ayaa xisaab xidhka lagu jaangooya lagu soo sargooyaa iyadoo afar dhijidaa laydiin keenaa miisaaniyaddu xisaab xidhkuna sidaasoo kale isagoo afartaa ku salaysan baa laydiin keenaa su-aashaa laftigeeda maxamed way weydiiyey waxaan rabaa inaan caddeeyo inay isleedahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshirow oo kulankan soo xiray waxa uu sheegay in maanta lasoo gebagabeeyey ka doodista xisaab xirka miisaaniyaddii labada kun labaatan iyo afar waxa uuna amray in lagu wareejiyo guddiyada maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si ay ugu soo diyaariyaan aragtiyada iyo doodaha xildhibaanada kulankii maanta ay ka dhiibteen ayna u soo diyaariyeen akhrinta saddexaad golahana ay ku soo celiyaan si loogu codeeyo wasaaradda iyo dhammaan guddiga labada qalaad ay umaadsan yihiin faahfaahinta ay baxsheen islaan xirka aqrinta labaad marka shirkeena maanta intaasaan kusoo gabagabeynayna waxaan rabnaa inay guddiga kasoo shaqeeyaan aqrinta saddexaad shirka waa noo xiran yahay gudoomiyaha hay-adda ee sodma ayaa muqdisho kusoo xiray shir heer qaran ah oo loogu tashanayay jawaab celinta masiibooyinka dalka abshar cabdulaahi ayaa isagana muqdisho kasoo diray maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa soo xiray shir heer qaran oo muddo saddex maalmood ka socday magaalada muqdisho kaas oo loogu tashanayay dhismaha istiraatiijiyadda qaranka ee u diyaargarowga iyo jawaab celinta musiibooyinka dalka shirkan ayaa ujeedkiisa u ahaa xoojinta wada shaqaynta diyaargarowga iyo habka soomaaliya ay ugu jawaab celiso musiibooyinka mustaqbalka wakiila ka kala socday w f v fow d r c igad iyo hay-ado kale oo caalami ayaa shirkan ka qayb galay kuwaasi oo ka doodayey sidii loo mideen lahaa dadaalada wax loogu qabanayo musiibooyinka soo noqnoqda ee dalka saameeya guddoomiyaha sodma ayaa xusay in shirkaani uu muhiim u yahay horumarinta iskaashi rasmi ah oo dhex mara hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah waxaana la isla gartay in la derdergeliyo khariirad howleedka cusub ee qaranka iyada oo la tixgelinayo tilaabooyinka laga helay qubarada iyo daneeyaasha agaasimin qadar sheekh cabdulaahi ayaa kulankan ka warbixiyey ujeedkiisa shirkan saddexdii casho lasoo dhaafay oo maanta ay ku jirto socday halkan ka socday waxaan kusoo gunaanadaynay barnaamijkii muddadaba aan sameynaynay oo ahaa anticipatory action anticipatory actionku waxa weeye hindise cusub oo aad moodo in looga guurayo nidaamkii wax looga qaban jiray arrimaha bini aadanimo ee dalalka caalamka oo soomaaliya ay ku jirto sidaa darteed nidaamkaas oo noqday nidaam duqoobay oo yacni muddo dheer soo jiray kaas oo haddana qaali ahaa oo qiimo tiro badan ku baxayey ayaa waxaan go-aansanay inaan qaadano nidaamkan anticipatory actionka ah oo micnihiisu yahay in aynu kaga hortagno ama aynu goor hore yarayno khatarta masiibadu ay la iman karto sidaa darteed nidaamkan anticipatory actionkan waxaan u sameyneynay roadmap oo yani aan ku hagayno geedi socodkiisa meesha aynu ka bilaabayno iyo sida aynu uga hirgelinayno waddankeenna iyo sida uu markaa u taageeri karo markaa arrimaha shaqada hay-adda maareynta masiibooyinka oo ah in ay isku duudo howlaha guud ee wax looga qabanayo arrimaha khataraha masiibooyinka sidaa darteed waxaan bilownay bishii sebtembar ayaynu bilownay ka hor waxaa bilowday horta wadatashi muddo dheer soo jiitamahayey laakiin kulankii ugu horreeyey oo wadatashiga ahaa oo aynu isku keennay dadka hay-adaha saamiga kule oo saamileeda ah arrimahan la xiriira gargaarka iyo iyo anticipatory actionka markii aynu markaa kulminay bishii sebtembar horaanteedii waxa aynu markaa ka wada tashanay kala tashanay sidii aynu u hagi lahayn geedi socodkan waxaynu isku afgaranay markaa in aynu istraatiijiyad degsanno oo markaa noo noqota road mapna hagi doona oo yani halka aynu u soconno nagu hagi doono sidaa darteed muddaba waxaynu markaas ururinaynay fikradaha kala duwan sidaa darteed documentigii ayaa waxau noqday documenti markaa hadda diyaar u ah oo qabyoqora oo hadda diyaar u ah in lasoo gunaanado marka validationkii gunaanadka ahaa baynu shalay iyo daraad wadnay oo aynu kulminay aynu u kulminay dhammaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha kale ee markaa stakeholderska oo saamiga kule hawshan sidaa darteed maanta oo ahayd maalinkii saddexaad ayaynu waxaynu sameynay xafladdii daafurka oo maanta waxay daaran tahay xafladda daafurka road mapkaas anticipatory actionka sidaa darteed directionka iyo jihada aynu qaadanayno ayaa waxay tahay qiblo cusub oo aynu markaa ku hagayno howlaha yareynta khataraha masiibooyinka ee waddankeena soomaaliya sarkaal turki ah oo ku eedeysan ku-takrifo la awood oo dacwadiisa loo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta zaare cabdirasaaq ayaana faahfaahinaysaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa bilaabay baaris rasmi ah oo ku saabsan eedeymo loo jeediyey maareeyaha xafiiska diyaaradda turkish airland ee soomaaliya tarahan kenmin kaasi oo lagu tuhunsan yahay ku-tagrifal awoodeed iyo inuu si sharci darro ah ula dhaqmay muwaadiniin soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo cabdifataax axmed xuseen war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa lagu sheegay in cabdifataax lagu tacdiyey xuquuqdiisa dastuuriga ah islamarkaana laga hor istaagay inuu raaco diyaaradda turkish airland xili uu ku guda jiray socdaal uu ku bixinayay dhammaan habraacyadii safarka xafiisku waxa uu sheegay in markii ay soo gaareen xogaha ku saabsan eedeysanaha uu furay galdacwadeed islamarkaana uu bilaabay baaris ballaaran oo ku aadan dhacdada xafiiska xeer ilaaliyaha ayaana intaasi ku daray in marka baarista lasoo gabagabeeyo la qaadi doono tallaabo sharci ah oo ku habboon natiijada kiiska ciidamada jubbaland ayaa gacanta kusoo dhigay nin ku eedeysan inuu biriyey wilyer dahir cabshir ayaa inoo faahfaahinaya laamaha amniga ee degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta kusoo dhigeen eedeysana jelle maxamed cusmaan kaasoo ku eedeysay inuu fal arxandarraa u geystay laba wiil oo min afar iyo toban sanno jir ah jelle maxamed cusmaan ayaa lagu eedeeyey inuu dil iyo dhaawac u geystay laba wiil xilli ay ka soo baxeen dugsi qur'aan oo halkaasi ku yaalay eedeysanaha ayaana toorrey u adeegsaday weerarkaasi mid ka mid a wiilasha ayaa geeriyooday halka mid kalena uu dhaawac darnay soo gaaray waxaana kii dhaawacu soo gaaray la dhigay isbitalka weyn ee ku yaala magaalada dobley labaha amniga ee degmada dobley ee gobolka jubbada hoose oo saacadihii lasoo dhaafaba si adag u raadinayay eedeysanahani ayaa ugu dambayntii waxaa u suurto gashay in ay gacanta ku soo dhigaan eesana jelle maxamed cusmaan kaas oo loo haysto dilka labada wiil si kastaba atee dhacdadan ayaa si weyn looga hadalhayaa degmada dhobley iyadoona dadka shacabka ee ku dhaqan degmadaasi ay soo wahjahday cabsi xoogan waayihii ugu dambeeyey degmada dhobley waxaa ku soo badanhayay falalka noocan oo kale ah iyadoo laamaha amnigana ay dhowr jeer hore sheegeen in ay degmada amnigeedii iyo kala dambaynteedii ku soo celi doonaan halka aad naga dhegaysanaysaann waa areyda joor markana warka caalamka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bangladesh sheekh xasana ayaa lagu xukumay iyada wasiirkeedii hore ee arrimaha gudaha iyo taliyaha booliiska waxaa lagu helay dembi ah inay ogolaadeen in awood dil ah loo adeegsaday banaanbaxayaal iyo inay ku guuldareysteen in ay ka hortagaan xadgudubada ka dhanka ah aadanaha maxkamaddu waxay akhriday dhammaan dacwadaha loo haysto eedeysanaashaasi iyagoo faahfaahin ay ka bixinaysaa baaxadda rabshadaha ka dhacay tallaabada booliiska hogaamiyaha xilka laga qaaday ayaa beenisay dhammaan dacwadaha ku saabsan rabshadihii ay qaramada midoobay sheegtay in boqolaal qof la dilay banaanbaxayaashu waxaay ku dhammaadeen iyadoo xasiino u carartay hindiya halkaas oo ay tan iyo markaasi ku nooleed maxkamad gaar ah ayaa xukuntay iyadoo maqan waxaa goobta ku sugnaa oo keliya taliyii hore ee booliiska cabdulaahi al mu'min dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibida cawal soo gaaray waanaga intaa ciddo warkay seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kuleenahay reedow joor warka waxaa idii akhrinaya anigu cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgelyo